wacan oo wanaagsan waa mar kale iyo barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkeena oo toddobaadkan soo diyaariyey waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaa magaaladan atlaanta ku qaabeeyey yuusuf sheekh cadow iyadoo magaalada muqdisho ku dhowaad labaatan iyo laba sannadood haatan ay isbaarooyin kala gedisan iyo weliba kooxo kala gedisan qaabeeleedna u habaysan ay u yaaleen ayaa maanta dowladda waxa ay ku guulaysatay mid ahaan isbaarooyinkii ugu weynaa ee magaalada in ay ka qaado gudaha magaalada warbixin arrinkaa ku saabsan iyo xaaladaha isbaarooyinka waa kan maxamed kaafi simada soomaaliya waxaa ka dhaqangalay amar ay soo saartay dowladda soomaaliya kaas oo ahaa in gebi ahaanba la qaado isbaarooyinka ama jidgooyooyinka lacagaha sharci darrada ah dadka shacabka looga qaadi jiray ee yaalay xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho iyo weliba gobollada deriska laha gobolka banaadir oo ciidamada dowladda soomaaliya dhowaanahan ay la wareegeen fulinta amarkani wuxuu ka dambeeyey ka gadaal markii guddoomiyaasha degmooyinka iyo guddoomiyaasha gobollada kulan gaar ah ay la yeesheen madaxda ugu sarraysa dowladda soomaaliya sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo weliba wasiirada difaaca iyo arrimaha gudaha iyo amniga qaranka ee soomaaliya kulankaas oo ka dhacay madaxtooyada soomaaliya ayaa guddoomiyaasha degmooyinka iyo gobollada iyo weliba saraakiisha ciidamada dowladda waxaa loogu sheegay in gebi ahaanba aan la arki karin wax jidgooyo ah oo yaalla magaalada muqdisho shan iyo labaatankii bishii aynu ka soo gudubnay madaxweynaha soomaaliya wuxuu amar ku siiyey dhammaan ballaamaha ammaanka ee dowladda in ay qaadaan jidgooyooyinka yaalla caasimadda soomaaliya iyo weliba dhammaanba gobollada deegaanada ay ciidamada dowladda soomaaliya ay kaga sugan yihiin waxaan rabnaa marka gudoomiyaashii gobolka banaadir degmooyinka gobolka banaadir maamulkii gudoonkii gobolka banaadir gobolka shabeellada dhexe gobolka shabeellada hoose gobolka galgaduud iyo gobolka hiiraan iyo gobolka baayo boqool iyana waa waa naga maqan yihiin uma suuroobin inay noo yimaadaan laakiin maalin maalmaha ka mida way noo imaan doonta waxaan rabnaa marka laba waxyaabood isbaarada jidka taallo inaan ka leexino amarkaasi madaxweynaha soomaaliya waxa uu noqday mid dhaqan galay waxaana la xaalufiyey dhammaanba isbaarooyinkii yaallay degmooyinka kala duwan ee gobolka banaadir kuwaas oo dhibaato badan ay ku qabi jireen shacabka soomaaliyeed waxaa arrintaasi soo dhoweeyey shacabka iyo weliba gaadiidleyda maxamed rashiid oo u hadlay guddiga iskaashatada gaadiidleyda gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay
hadalka madaxweynaha aad iyo aad u noo anfacay waa waxaan madaxweynahaan ka sugaynay in maaragtay wixii aqabad ahoo magaalada dhex taallo oo laamiyadii isbaarooyinkii wixii in la qaado aad iyo aadan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsanna wuxuu ku dhaqankeli karaa hay-adaha amniga loogu talagalay inay maaragtay kormeerkooda joogtada ay ku sameeyaan wax allaale wixii maleeshiyaada dib ugu soo noqday meelihii laga qaaday waxaa kormeeri karaa waxyihii loogu talagalay oo amniga inkastoo isbaarooyinkii gebi ahaanba la qaaday inkastoo isbaarooyinkii dhex daadsanaa xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya la qaaday ayaa haddana sidoo kale waxaa jira isbaarooyin kale oo laga qaaday gobollada deriska la ah gobolkani banaadir ee sida shabeellaha hoose iyo weliba shabeellaha dhexe waxaana saraakiisha dowladda ay wadaan weli ololo ay ku doonayaan inay ku qaadaan jidgooyooyin kale oo yaalla qaar ka mida gobollada dalka soomaaliya sida baay iyo bakool deegaanada ay ciidamada dowladda soomaaliya ay ka joogaan iyadoo haatan gebi ahaanba isbaarooyinkaasi la qaaday kuwo kalena ay harsan yihiin ayaa shacabku waxay isweydiinayaan su-aal taasi oo ah in gaadiidka lacagaha lagu raaco ee dadweynuhu ay bixiyaan aysan waxba iska beddelin maadaama isbaarooyinkii lacagaha badan gaadiid ka qaadi jiray dowladdu ay meesha ka saartay horta baawurleyda ma raqiisanaayaan isbaar haddii la qaadayso ma raqiisamaayan ani waxaa aaminsana wiilashan qoryaha meela la fadhiyo oo yacni oo isbaarada qaadanayo inay baabuurleyda ay kadar yihiin oo tallaabo baabuurleyda marka ugu horreysaba laga qaado la rabo marka aan waxaan dhihi laha isbaarada ugu horta baabuurley waay gaadiidleyda ayaa dhibaatooyin aad u fara badan waxay ku qabeen isbaarooyinka ama jidgooyooyinka yaallay waddooyinka kala duwan ee gobollada iyo weliba magaalada muqdisho waxaana gaadiidleydu ay marmarka qaar la kulmi jireen dhac iyo weliba dil marmarka gaadiidleydu ay u sheegaan kooxaha isbaaradu ay u taallo in aysan wax qarasha aysan haynin ugu dambayntii waxaa xilligaani muuqata in shacabka iyo weliba gaadileyda dhammaanba ay u rayaaqeen amarka dowla tinasiyaad barri ayaanti arlada oo ka talaay isbaaradii qoriluuboo askarta gaalgala joogtay hawiyo waa taaka ooy jirteenoo ka soo araara jirteenoo ina salaad bay u tagteen afartankiina isbaaroo cadow uul aadan yabaal ekisca kaara afgooye ilaa albaabka baraawe sida aleesha u daadsan ummadda maa laga qaado ilaahay maa ka baqdin ma waan islaam la ahayn awood hadeedan u hayna itaal kaleeta la waayey maxkamadan maa ayidiin ayadaa ka adkaatee waa inkaaran tihiin isbaaro ay dhiisay ahayd waxa aruurshay ahluu kheer isbaaro ay dhiisay ahayd waxa aruurshay ahluu kheer isbaaro ay dhiisay ahayd waxa aruurshay ahluu kheer isbaaraley ahaaw ama isbaaraaley ahaaw ama islaaxa oo goolaaw ama isbaaraaley ahaaw ama islaaxa oo goolaaw ama isbaaraaley ahaaw